bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نabyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيin ama bعdu casharka intaanan bilaabin casharkii shalay baabu الrksة fi اlاltifaati fi الصalaaةi yamiinا وashimaalا xadiidki ibn cabaas can cikrima can ibni cabaas kana rasuul lahi sl qaala kana rasuulu lahi sl slm yaltafitu fii salaatihi yamiina washimaalan markaan ka hadlaynay tirmidi iyo waxaan sheegnay in xadiidka khilaaf uu ka sheegay wakiicna inuu u wariyey can cabdillaahi bni saciid can rajuli can cikrimata can اnabiy sal ly slam mursalan abu daawuud iyo daara qudni iyo keyrkoodna waxay yidhaahdeen ina hada asaxu waxaan moodayay marka ina hada asaxu inaan shalay sheegay marka in haadaa saxa saas maan akrinin waa qalad marka in haadaa saxa ma aha ina haadaa asaxu waxay yidhaahdeen ina haadaa kan ayaa asaxu oo mursalka ayaa asaxsan ayb oo riwaayada marka mursalkaay xoojinayaan meeshaas marka taas in lagu baraarugo qala alimaamu abu cabdiraxmaan anasaiyu abu cabdiraxmaan الnasaa-iyu raximahu llahu tacaala baabu lbukaa'i fi salaa ooyinta salaada lagu dhex ooyo xukunkeeda cadayntiisiibuu u baab yahay wbilisnaadi qaala ahbaranaa suweyd bnu nasri qaala ahbaranaa cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak can xamaad bni salamata can haabitin اlbunaaniy can muطarifin can abiihi qaala ataytu nabiya sala allahu calayhi wasalama nabigan u imid buu yihi wahuwa yusalii isagoo tukanayo walijawfihi uurkiisana yacni gudihiisa asiizun oo u sugnaaday yacnii cod ka asiizi lmirjali dheriga taqiddiisa oo kale sida dheriga u karkaro oo marku taqaayo codka uu sameeyo oo kale ayaa jawfkiisa yacni ku sugnaa yacnii yabkii wuxuu u jeedaa waa ooynayey nebiga sala allahu calayhi wasalam marka xadiidka iyo tarjamada waa ismu daabaqeynayaan oo albukaa-u fi salaa in markaa shay madluuba ay tahay oo aynan mamnuuc ahayn ayuu xadiidku tusayaa qaala baabu lacni ibliisa watacawudi billahi minhu fi salaati ibliis lacnadiis in la lacnado watacawudi billaahi iyo alla oo laga magan galo minhu isaga fi salaati salaada dhexdeeda oo ibliis in salaada dhexdeeda lagu lacnado xukunkeedu waa maxay in laga magan galo ilaahay shartiisana waa maxay xukunkeeda wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu salamata can ibni wahbin can mucaawiyata bni saalixin qaala xadaanii rabiicatu bnu yaziida bacdi nusq rabiicatu bnu zayd bay dhigayaan waa qalad can abi idriis can abi idriis alkhawlaaniy can abi dardaa qaala qaama rasuulu llahi sal ll ly slama nebigu waa kacay yusalii isagoo tukanayo samicnaahu waan maqalnay yaquulu isagoo dhahayo acuudu billaahi minka allaan kaa magangalayaa uma qaala wuxuu yidhi alcanuka bilacnat اllah alcanuka waan ku lacnadayaa bilacnat illaahi ilaahay lacnadiisaan kugu lacnadayaa ayb halaathan saddex jeer ayuu sidaa yidhi xalushaahidka marka waa kan acuudu billaahi minkana waa ku jirtaa ee alcanuka bilacnat illaahina waa ku jirtaa lacnadii tarjamada marka mudaabaqadeedu meeshaan meeshaan marka waxaa lawaa imaan karto alcanuka bilacnat illaahi khiaab waaye alcanuka bilacnat illaahi waa khitaab qaadiciyaad marka isaga wuxuu leeyahay sharxa muslimka ee waxaa laga qaadanayaa xadiidkan daliilun lijawaazi اdducaa'i ligayrihi wa calaa gayrihi bisiiqati اlmukhaaطaba inuu qof u ducayn karo habaari karo calaa siiqati اlmukhaaطaba isagoo weliba mukhaadaba ahaanoo kula waramayo khilaafan libni shacbaan min asxaabi malikin fii qowlihi ina salaata tabdulu tabdulu bidalika ibnu shacbaan oo maalikiyada ka mid ah inagoo khilaafaynu yidhi waayo isaga salaadda waa ku buraya buu leeyahay mukhaaabada ayb alimaamu nawowi baa marka wuxuu yihi wakadaa qaala asxaabunaa sida ibnu shacbaanna shaaficiyadaa qabaan asxaabteenna sidaasay dhaheen buu yihi tabdulu salaatu biاdducaa'i ligayrihi inuu qeyrkii u duceeyo waa ku buraysaa bisiiqati lmukhaaaba oo ugu duceeyo ka qowlihi lilcaadisi yarxamuka allah inuu yiraahdo caadiska waliman salama calayhi qofkii salaamana wacalaykum الsalaam inuu yiraahdo iyo waa ku buraysaa buu yihi wacalayka salaam in axaadiidta marka wuxuu yihi laakiin saabiqada saabiqada wuxuu ishaara axaadiid soo socoto haddaba xadiidkii mucaawiyat bnu اlxakam asulami oo nebiga uu ka celiyey yarxamuka allah markuu yidhi oo u sheegay salaadan inaynan u suubanayn dad in lagula hadlo iyo wardadeed iyo markuuse halkaas iyo u sheegay axaadiidtaas baa waxay tusee buu leeyahay ducada oo bilmukhaaabati lagu duceeyay inay burinaysu yidhi ayb oo axaadiidtaa marka wuxuu leeyahay walaxaadiidu saabiqatu fi lbaabi aladii qablahu fi salaami cala lmusallii yani yani yarxamuka allaahudi iyo uu yiri iyo kuwayaalkaas tu-ayidu maa qaalahu asxaabunaa asxaabteenna waxay dhaheen bay xoojinaysaa fayuta'walu hada alxadiid marka xadiidkan waa la ta'wiilinaa buu yihi waa yani waa la tawjiihinayaa markaas ama ow yuxmalu calaa anahu kaana qabla taxriimi اlkalaami fi الsalaati ow gayriha ama waxaa lagu xambaarayaa intii hadalka markii intaan la xarimin qabla taxriimi اlkalaam ayuu dhacay warkan saasaa la dhahayaa ayb qabla taxriimi yani ama waxaa la dhahayaa kaana qabla taxriimi اlkalaami fi salaati aw ayr ama sidaas sidaasi ka duwan ayaa loo awinayaa ama lagu macnaynayaa ayb marka alcanu ka bilacnat اllahi in la yidhaha qabla taxriimi اlkalaam ay ahayd binaan calaa dalika hadda hadduu qofku yidhaah waa salaadda waa uga jebaysaa lanna dadw waxbuu la waramayaa mukhaaaba markii horena mukhaaabadu waa banaanayd gadaalaa laga reebay saan arki doonno ahlucilmiga qaarkoodna mar hadday duca tahay ama qeyb ahaan bilgheybati ha lagu duceeyo ama bilkhiaab ha lagu duceeyo waa isku mid bay qabaan qaar kale wabasada yadahu gacantiisii buu fidiyey kaanahu yatanaawalu shay-an sidii isaga oo shay soo qabsanayo oo kale falamaa faraqa min asalaati salaaddii marku ka baxay qulnaa yaa rasuula allah samicnaaka waan ku maqalnay taquulu fi salaati adoo salaada dhexdeeda ku dhahayo shay-an wax lam nasmacka aanan maqlin taquulu inaad dhahayso qabla dalika wara-aynaaka basata yadaka gacantaada inaad fidisayna waan ku aragnay qaala ina caduwa allahi ibliisa ilaahay cadowgiisii ibliis jaa-a bishihaabin min naarin dhimbil dab a buu la yimid liyajcalahu fii wajhii si uu wejigayga u yeelo uu iigu dhufto faqultu acuudu biاllahi minka ثalaaثa maraatin ثuma qultu alcanuka bilacnat اllahi ayaan idhi falam yasta'khir ثalaaثa maraatin ma uunan dib marin saddex mar ayb ma saddex mar buu yidhi bacd nusq ma qorayaan falam yasta'khir ثalaaثa maraat ثuma aradtu waxaan doonay an aakhudahu inaan qabto wallaahi baan ku dhaartay lowlaa dacwatu akhiina sulaymaan walaalkeen sulaymaan ducadiisa haddii lala-yahay la asbaxa wuxuu ahaan lahaa muuhaqan bihaa mid markaa yacnii la xirxiray oo lagu xirxiray isdiwaanooyinkan masjidka yalcabu bihi iyadoo ay ku cayaarayaan wildaanu ahlilmadiinati reer madiine ilmahooda ayb alimaamu lmizi tuxfaha wuxuu ku yidhi markuu xadiidkan nasaa-i inuu wariyey ou sheegay wuxuu yidhi qaala abulqaasim qara'tu bkhadi الnasaa-iyi abu idriis caa'id ullahi bnu cabdillaahi wa abu darda cuwaymir intaasaa xadiidka aakhirkiisa la socotay abulqaasimkuna waa ibnu casaakir saaxibu aطraafi sunan ayb qaala baabu اlkalaami fi الsalaati hadalka xukunkiisa cadayntiisiiba u baab yahay salaada dhexdeeda lagu hadlo وبه qال أخبرنا كثير بن عبيد وهو المدحجي الحذاء المقرئ ثقة قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي هو محمد بن الوليد عن الزهري عن أبي سلمة أن أbا هريرةa رضي الله عنه قال qاma رasuuل الlahi صلى اه سلم ilى الصلاaةi buu nebiga u kacay وaqumnaa macahu waan la kacnay anagana faqaala أعraabiyu nin reebaadiya wuxuu yihi huwa fi salaati isagoo salaada ku jiro allahuma arxamnii ومحamada ilaahu ii naxariiso aniga iyo muxamed walaa tarxam macanaa axada inaga la jirkeennana cid ha u naxariisanin falamaa salama rasuulu llahi sal l slam markuu salaamo noqsaday qaala lilcaraabiyi wuxuu ku yidhi laqad taxajarta waasican shay waasaca raxmaddii alloo waasaca ayaad adigu soo koobtay yuriidu raxmat allaahi buu u jeedaa hadda xadiidkan iyo tarjamada mudaabaqadooda culays baa ka jiro waayo alkalaamu fi salaa ayuu tarjamtay ee ninkan reer baadiyahana hadalkan uu dhahaya waa duco ee weliba duco oo hadda bil mukhaadabati ahna ma aha oo waa ducadii marka bilghaybati buu ku ducaynayaa oo wuxuu leeyahay allaahuma arxamnii wamuxamadan wax salaada ay ka hadlaynaysa maaha hadal salaada jebinaya maaha oo hadda nin ducaystay waayo maahane nin salaada ku hadlay maaha waxa uu nebiga ka celiyeyna hadal salaada aada ku hadashay ma dhihine ee wuxuu yidhi qaabkaad u ducaysatay sidan waa laga fiicnaayo waayo warka nebiga sal l slam marka tarjamada iyo xadiidku sida uu u wato waxay u baahan tahay marka sida hadda isaga uu u wado baabkan marka in lasoo geliyo waa loo waa laga fiican yahay walidalika imaamu lbukhaari isaga meel danba uu geliyey kitaabu dacawaad miya mase kitaabu ladab adabkaan umalayna ayuu xadiidka ku wariyey raxmada iyo baabkeeduuna uga hadlay waxaa nebigu uu ka celinayana waxay tahay inuu naxariista dadka kasoo koobo ee hadda ninkaani salaaddii kuma dhex hadlin waa duceysta un bes ducadana salaadda waa lagu duceystaa wabihi qaala akhbaranaa cabdullahi bn marka marar badan waxaa dhacda marka in yacnii nadarka musanifku si inuu yahay oo ay dhib badnaato marka tarjamadii iyo in laysu helo xadiidkii mudaabaqadooda wabihi qaala akhbaranaa cabdullahi bn muxamed bn cabdiraxmaan aلzuhriy qaala xadaanaa sufyaanu qaala axfaduhu min aلzuhriyi buu yihi waa sufyaan waa ibnu cuyayna qaala akhbaranii saciidu can abi hurayrata saciidna waa ibn اlmusayab can abi hurayrata ana acraabiyan dakla almasjida ayuu galay fasalaa rakcatayni buu tukaday uma qaala wuxuu yidhi allahuma arxamnii wamuxamadan walaa tarxam macanaa axada faqaala rasuulu llahi sal l slam laqad taxajarta waasican wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf qaala xadaanaa alwsaaciyu marka riwaayada hore falamaa sallama ayaa ku jirta middaanna uma yani midaan kalena faqaala rasuulu llahi marka rasuulkiina hadda laqad taxajarta salaada kuma dhex dhihin dabcan markuu ka salaamo noqsada kadib uu yidhi hadalku marka labada dhinacba salaada dhexdeeda wax hadala kuma dhicin mar walba wa bihi qaala xadaanaa akhbaranaa isxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf qala xadaana alawsaaciyu qala xadaanii yaxya bnu abi kahiiri can hilaali bni abi maymuunata qaala xadaanii caطaaءu bnu yasaarin can mucaawiyata bni اlxakami الsulamiy qaala wuxuu yihi qultu yaa rasuula allah waxaan ihi rasuul allow inaa xadiidu cahdin bijaahiliyatin annagu waxaan ahayn kuwo waqtigoodu dhow yahay oo jaahiliyad uu ku dhow yahay fajaءa allahu blislaam alla islaamkii buu la yimid waina rijaala minaa yatadayaruun niman annaga naga mid ana way baasaysanayaan qaala daaka kaagaasi shay-un wax weeyaan yajiduunahu fii suduurihim laabahooda ay ka helayaan waa waxay dareemayaan waay oo qof kastana uu dareemi karo mararka qaar yacnii tadayurka yacni shay inaad intaad wax kugu dhacaan aada istiraa waxaasaa lagaa gaaray iyo armaasaas ay dhacday iyo xoogaa tadayurku marka dadka waa iskaga jiraa xadiidna waa tou ahaa wamaa mina min axadi ilaa mid naga mida ma jira ilaa tadayurka waa soo gelgalan laakiin tadayurkii la mamnuucay ee shirkiga keeni karay goormau dhacaana waa marka isaga wax lagu dhiso oo qofkii marka intuu wax arko markuu baasaysto ou ku socdo marka uu yidhaaha waxaan haddaad aragtayba bis waa adwaaba halaagsamaysa ha aadin safarkii ka baaqo iyo marka uu go-aan iyo casiimo ka dhiga waayo marka uu ta dembiga marka uu ku dhacayo falaa yasudannahum yownan ka reebin wixii ay rabeen inay sameeyaan tadayurka qalbigooda ay ka dareemeen yownan ka celinin warijaalun rag oo minaa annaga naga mida buu yidhi ya'tuuna alkuhaan waxay u imaanayaan dadka wax sheeg sheego kaahinku waa ninka qeybiyaadka ka warramo caraafkuna muxuu noqonaa marka caraafkuna waxaan maqnaynow ka warramaa laakiin dadka aynan markaas u jeedin alaab meel inta la xaday meel taalloo la dhigay iyo ayuu ka warramaa caraafku sheeg sheega kaahinku laakiin wax soo socdo iyuu ka warramaaba saasay ku kala farqiyaan qaarna isku mid unbay ka dhigaan qaala wuxuu yidhi falaa ya'tuuhum yaynan u imaanin kuwaas yaynan u tegin ayb falaa ta'tihimna nusqaasaa dhigaysa ayb oo adiga ha u tegin qaala yaa rasuula allah warijaalun minaa dad annaga ka mid ahna yakhuduuna waxbay xariiqaan yacnii dhulkay wax ku dhigdhigaan markaabay wax sheegaan markaas waa faalka qaala waxa uu yidhi kaana nabiyun min alanbiyaa'i nebi ambiyada ka mid ah wuxuu ahaa yaqudu inuu dhulka xariiqayey faman waafaqa khadahu qofkii khadkiisa waafaqo fadaaka fadaaka marka maxay noqonay marka fadaaka waxaa khabaray u baahan tahay ama mubtaday waxbay u baahan tahay marka culimada qaar waxay leeyihiin fadaaka gayru xaraamin ama fadaaka jaa-izun kaas marka waa mubaax haddii uu waafaqo kii nebigaa qori jiray waa mubaax ee laakiin maba waafaqaayo waayo biyaqiinin ma u waafaqi karo sababtoo ah nebigaasi waxa uu qori jiray iyo siduu u qori jiray wax yaqaana ma leh hadda marka haddii kii nebigaa dhigi jiray la waafaqo fadaaka xaaraan ma aha mana la waafaqaayo waayo yaqiin ma loo waafaqi karo waana sida jumhuurku u macnaynayaan oo alimaamu nawowi uu ka mid yahay oo iyaga markaa yani waxay leeyihiin imaamu nawowi uu leeyahay fasaxiixu ana macnaahu man waafaqa khauhu man waafaqa khadahu qofkii khadkaa nebigaa waafaqo fahuwa mubaaxun fadaka ay mubaaxun lahu walakin laa طariiqa lanaa ilى اlcilmi اlyaqiiniyi bilmuwaafaqati laakiin cilmi aan ku gaarno oo inaa inaan waafaqnay aan ku ogaan karnaa ma leh falaa yubaaxu marka la bannayn maayo yacnii nebigu iskama banaynine wuxuu ku xiray qeyd almuwaafaqa muwaafaqadiina ma la heli karo qeyd la helaayo ma aha waalmaqsuudu anahu xaraamun liannahu laa yubaaxu ilaa biyaqiini اlmuwaafaqati walaysa lanaa yaqiinu biha walam yaqul ma dhihin huwa xaraamun bigayri tacliiqin waa xaaraan tacliiq la-aan ma dhihin bigayri tacliiqin cala almuwaafaqati uma uunan dhihin maxaa saas u dhihi waaye marka lianlaa yutawahama inaan loo malaynin ana hada nahya nahyigaani yadkhulu fiihi daka nabiyu nebigaa inuu soo gelayo si aan loogu malaynin aladii kaana yaqudu haddii marka nebigu uu xaaraam waayo ou idlaaqo nebigaasna uu dhigi jiray isagana waa nahyiga waxaa loo malaynaya inuu nebigaasna soo gelayo si aan marka loogu malaynin buu nebiga xaaraantii wuxuu uga dhigay qeyd markuu xaaraantaya waa markaan la waafaqin annagana dabcan maba waafaqaynaba yaqiinkuma waafaqi karno marka isaga marka tiisa saxay ahayd waay marka soo lama garanin marka wuxuu yidhi faxaafada annabiyu sal ll cl slam xurmata dalika annabiy nebigu marka nebigaas xurmadiisuu ilaaliyey marka si aan qalad loogu tuhmin khaaabi isaga waxa uu yidhi hada alxadiidu yaxtamilu الnahya can hada اlkhadi ida kaana id kana calama linubuwati dalika الnabiyi waqad inqaطacat fanuhiina can tacaadii dalika qaadiciyaad marka wuxuu leeyahay khadkan uu dhigayay nebigaasi waa mucjizo isaga la siiyey ahayd innagana mucjizadaas ma heli karno waa xaaraan marka ya khaaabi ha hay khaaabi isaga marka wuxuu wataa wuxuu leeya waa calam linubuwati hada nabiyi buu mucjizo u yahay mar haddii isaga mucjizo uu u yahay innagana aan yacnii nebigaana ee hadda mucjizadaasi go-day oy dhammaatay annaga marka waana laga reebay inaan isa siisiino waxaas qaadi ciyaad isagu wuxuu yidhi macno kalau ku macneeyey almukhtaaru ana macnaahu macnihiisu waxa uu yahay ana man waafaqa khatahu fadaka aladii yajiduuna isaabatahu fi ma yaquulu laa anahu abaaxa dalika lifaacilihi marka faman waafaqa khatahu fadaka marka la leeyahay macnuhu waxay tahay buu leeyahay ninka faaliyaha ah marna runow sheegaa marna beenow sheegaa soo maaha marka uu runta sheegayo wuxuu waafaqayaa nebigaas khadkiisiiba waafaqaa buu leeyahay soo ma garanin ma ahan marka annaga in naloo banaynayo marka ma ahan ya macnahaasuu marka khadaabina marka uu aaday oo wuxuu leeyahay marka ay waxa ay dareemayaan oo ay isleeyihiin waa la asiibay waa muwaafaqa iska dhacayso muwaafaqatun oo iska yacnii oo ramyatun bigayri raamin iska ah waay ee maahan inay bannaan tahay khulaasada marka saddexdaas culummaba waxay wada keeneen inaynan bannaanayn faal inuusan bannaanayn khulaasadu saas wa qaala waxa uu yidhi markaa wa bayna ana maca rasuulillahi sal ll ly slam xilli nebiga aan maciisa aha fi salaati salaada dhexdeeda id cadasa rajulu min alqowm nin dadkii ka mid ah hindhisay faqultu yarxamuka allah ayaan idhi faxadaqani lqowmu dadkii baa waxay igu wareejiyeen biabsaarihim aragyadooda yacni waa isoo fiirfiiriyeenoo waa imilicsadeen faqultu waxaan idhi waa hukla ummayaah hooyadiin ha idin weysee maa lakum maxaa sha'nigiinu uu yahay tanduruun oo yacni hooyadiin ha idin murugooto oo marka ha idin weyso nacam hooyadiin ha idin weyso hooyooyinkiina ha idin waayaane maa lakum maxaa idin sugnaaday tanduruuna ilaya aada ii fiirinaysaan aniga xaggayga qaala marka hadalku inuu xaaraan yahay ma ogaba isaga fadaraba alqowmu biaydiihim dadkii gacmahoodii bay garaaceen calaa afqaadihim bowdyahooday ku garaaceen sidii inay aamusinayaan falamaa ra-aytuhum markaan arkay yusakituunii inay i aamusinayaan laakinii sakadtu ay aradtu an aquula shay-an inaan wax dhahaan damcay laakinii sakadtu waa iska aamusa istidraagan markaan laakinii sakatudan jumla ka horreysa oo la qadara taqdiirkaasna wuxuu noqonayaa aradtu an aquula shay-an markaan arkay inay i aamusinayaan inaan wax dhahaan damcay laakinii sakatu laakiin waa iska aamusay falama insarafa rasuulu llahi sal l slam nebigu marku gadoomay dacaanii salaadii ka baxay waa ii yeeray biabii wa ummii huwa aabbahay iyo hooyaday isagaa lagu furtaay maa darabanii ima garaacin walaa kaharanii ima hororin walaa sabanii ima caynin maa ra-aytu ma arkin mucalliman mucallim qablahu isaga hortiyi walaa bacdahu gadaashii axsana tacliiman minhu ka wanaag badan xagga waxbaridda isaga qaala waxau yidhi ina salaatanaa salaadeenna haadihi tan ah laa yasluxu fiiha shay-un uma haboono shay kuma haboono dhexdeeda min kalaami nnaas dadka hadalkooda ah inamaa huwa atasbiixu waltakbiiru wa tilaawatu lqur'aani weeyaan qaala huma طalactu waxaan koray oon yani aan yani aaday ilaa gunaymatin ari yar oo li aniga ii sugnaatay oo tarcaha jaariyatun gabarh ay raacaysay li aniga aan lahaa fii qibali uxudin waljawaaniya uxud iyo meesha aljawaaniya igugu raacaysay ayaan markaa fiiriyey oon aaday wa inii طalactu waan fiiriyey fawajadtu waxaan arkay oon helay addi'ba iyeygu qad dahaba minhaa bishaatin ri inuu kala tegay wa ana aniguna rajulu min bani aadama ayaan ahay aasafu waan murugoonayaa kamaa ya'safuun siday u murugoonayaan dadka fa sakaktuhaa waan dharbaaxay sakatan dharbaaxo uma اnsaraftu waa iska gadoomay kadib ilaa rasuuli اlahi sal l slm faahbartuhu waan u sheegay facadama dalika calaya waa weyneeyey arrinkaa nebiga calaya korkeyga waa ku weyneeyey faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah afalaa uctiquhaa yani dadku inay dadka shaqaalaha oo iska garaacaan iyo oo ay dadku yacnii siday doonaan ka yeelaan oo dhaqan xumadaas ma fiicna oo gabadhaani hadda adoon oo addoon ou lahaayay ahayd shaqay u haysay khidmay u waday waxbaa iskaga dhacay arigii baa dhurwaayey iyo waxbaa ka cunay isagii marka waa iska dharbaaxay nebigu taasuu marka diidaha addoommadana in loo ixsaan falow faray dadka shaqaalahana in loo ixsaan falo sidoo kale oo qofka u shaqeeyo iyay tahay ayb meelaha qaar hadda waddamada qaar weliba muslimiin ah waa dadku shaqaalihii iyo dadkii u shaqeynaya ama dadka iska hooseeyo oo xagga shaqada ku hooseeya waa ku dhiban yihiin ilaa ay kaliftay inay dhahaan kuwaan muslimkaa gaaladaa ka fiicanay leeyihin iyadana qalad waada gaaladii qof muslina gaal uu ka fiican yahay in la dhaho sax maaha ila iimaanka iyo kufrigu iimaankaa mar walba fiican midkan laftiisana inuu dadka fidno ku noqdo ma ahanu iska garaaco oo maalkiisii uu ka dhaco oo sidau doono uu ka yeelo dhulkan marka carabta qaarkood waxa ka jiro waa wax oo yani aad qofka xataa caqliga iyo saliimka iyo tafkiirka saliimka wax diidayaa ka jiro mararka qaarna qaala waxa uu yidhi udcuhaa u yeer faqaala lahaa nebigu marka xoray buu yidhi qaala udcuhaa u yeer buu yidhi faqaala lahaa rasuulu llahi sal ll slam nebigu wuxuu yidhi ayna allaahu aaway alle buu yidhi caza wajalla qaalat waxay tihi fi samaa samada korkeedu ahaaday fi bimacnaa calaahu ayb waana ku timaadaa de macnahaas waana macnaha aayadaha iyo kale iyo ay keenayaan a'imadana ay ku macneeyeen xadiidku marka wuxuu tusayaa ayna allaha su-aal in ilaahay layska weydiin karo aynana laysku weydii karo waxaan marka qaarkood ay daldalayaan oo ay leeyihiin munazahun can ilayniyati walmakaani iyo wax hadda macno weyn ku dhisan maaha munazahun can ilayniyati waxa ilaahay uu ka nasahan yahay nebi moxamed cid ka taqaan ma leh salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhna isagii baa ayna allahi yidhi waxa marka ta'wiilaadka iyo de laga ta'wiilinayana wax macno leh ma ahan waayo ta'wiilku wuxuu imaan karaa marka ay duruuf keento wax duruufuu keenay keenaya kan ma leh sideeda in lagu wadana waa la yeeli karaa rabbina waa laga nasahayaa ceeb iyo nuqsaan iyo tashbiih ayb xadiidkuna xadiid saxiix oo muslimna uu wariyey waayo kitaab ulmasaajid uu kusoo saaray dadkan dambe sida kowthari oo kalena oo idiraab iyo waxaas ku cilcilaynayana wax weyn ma soo kordhinayaan qadarkooda unbay dadka tusaayaan maaha wax kale keeni maayan qaala waxau yihi man ana anigu kumaan ahay qaalat anta rasuulullahi sal l slam adigu rasuul allaa tahay qaala inahaa mu'minatun waa mu'minad fa actiqhaa xoray buu yihi marka muminad baa tahay marka mararka qaar qofka waa la imtixaani karaa caqiidadiisa haddii laakiin ay dan ku xiran tahay gabadhan marka xoreynteeda iyo raqabadan inay mu'minad tahay in kale iyo waxbaa laga fiirinayey marka imtixaan marka in caqiide ahaantii loo weydiiyo ama wax sidaas oo kalea marka xugun diini ah ku xiran yahay haa laakiin dad iska caamo aho meel iska joogo oo yani in la yidhaha wardaa la gelinaa si gaalnimadooda loo sugo waa loo sallaxaa gaalnimadii baa loo sallaxayaa in la yidhaaha wax macno ah oo ku jirana aynan jirin qofka waxaa u dhigayana uu yahay qof aan ayagaba dhaamin oo iska caamo ah ayb wax kaasi macno kuma dhisna ictiqaadka marka qofka laga imtixaanayo waa inay jirtaa dan iyo sabab keenay ama qofkan yacnii xugun iimaankiisa looga baahan yahaa ku xiran waa la weydiina haddii kale dadkan daahirka marka mujtamacan muslimiinta ku dhex jira muslinkana ah daahirkoodaasaa looga kaaftooman wax kale laga aadi maayo qofkii aan la aqoonin waayo qofka markaa de oo axkaamna looga baahdaa gelaya baabkaasna qofka masaajid ba hadduu galo salaadii tukanayo imtixaan maba u baahnaba soo maaha wixii markaas ou la imaado un kabacdi yaa un lagu maxkamaday karaa oo la dhihi karaa war islaam waad ahayd laakiin kaas iyo kaasaa kaa buliyey wax isku qasqasan ma aha qaalat waxay tihi anta rasuulullahi qaala inahaa mu'minat faactiqhaa wabihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bni camaar qaala xadaanaa bnu abi haniya wasmuhu yaxya bnu cabdilmalik walqaasim bnu yaziid aljarmiyu wahuwa abu yaziid almawsiliyu hiqat can sufyaana huwa thawriyu can zubayr bni cadiyin can kulhuum zubayr bni cadiy alyami alhamdani qaadi ray rawaa lahu asxaabu lkutub sita can kulhuumin wahuwa kulhuum bnu calqamata bni naajiya hiqat can cabdillahi bni mascuudi wahada xadiiu lqaasim wahada xadiiu lqaasim wuxuu leeyahy lana xadiidka labaa u sheegay yaxya bn cabdilmalik iyo alqaasim ibnu yaziid lafdigii qaasim uu soo kaxayna marka qaala wuxuu yihi kuntu aati nabiya sal l l slama nabigaan u imaanayo huwa yusallii isagoo tukanayo fa usallimu calayhi waan salaamaya fayaruddu calaya waa iga radinaya salaanta faataytu waan u imid fasallamtu calayhi waan salaamay huwa yusallii falam yarudda calaya igama radinin falamaa sallama ashaara ila alqowmi buu u ishaaray faqaala in allaha caza wajala yacnii alleh axdatha fi salaati salaadda wuxuu kusoo cusbooneysiiyey dhexdeeda allaa takalamuu inaydnan hadlin ilaa bidikrillahi dikri alla maa wax kale inaydnan ku hadlin wamaa yanbagii lakum iyo wixii idiin habboon idinka oo min adducaa'i ah waxa idinka idiin roon oo idiin habboonoo duco ah oo inaad salaaddii ku sheegtaan wa an taquumuu lilaahi qaanitiin iyo inaad ilaahay isu taabtaan idinkoo aamusaysaan qunuudku macaani badan buu leeyahay halka halkaan hadda ay saakitiina laga wado cani ilkalaam hadalka dadka iyaad ka aamusaysaan can kalaami ilbashar ama qaanitiina daa'iciina idinkoo alla adeecaysaan wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala xadaanaa yaxya bnu saciid qaala xadaanaa ismaaciil bnu abi khaalid qala xadaanii alxaariث bni shubaylin can abi camrin الshaybaaniy alxaariث bni shibl qaaraan saas uu dhigaya waa tasxiif waa shubayl can abi camrin الshaybaaniy can zayd bni arqam qaala kana rajulu qofku wuxuu ahaa yukalimu saaxibahu ayuu la hadlaya fi salaati salaada dhexdeeda bilxaajati danta uu leeyahay buu kala hadlayay calaa cahdi rasuulillahi sal l slam waqtigii nebiga xataa nasalat hadihi alaaya ilaa ay soo degtay aayaddan xaafiduu cala asalawaati wasalaati lwustaa waqumuu lilahi qaanitiin faumirnaa bisukuuti baa nala amray wanuhiinaa cani lkalaami hadalkana waa nalaga reebay wabihi qaal marka taxriimu lkalaam gadaaluu ka yimid marka wabihi qaala akhbarana alxuseyn bnu qurayd qaala xadaanaa sufyaanu can caasimin can abi waa'ilin can ibni mascuudin qaala kunaa nusalimu cala nabiy sal l slam aan salaameynay fayaruddu calayna salaama salaanta ayuu naga radinaya xataa qadimnaa min ardi alxabasha ilaa aan ardulxabasha ka nimid fasallamtu calayhi waan salaamay falam yarudda calaya igama radinin faakhadanii waxaa i qabtay maa qaruba wamaa bacuda wax dhow iyo wax dheerba waa i qabteen yani arrintii murugay igu noqotayo nebiga ood salaamayso oodna ku ogeyd inuu salaanta radiyo oo ka aamusan wax culus waay marka fajalastu waan fadhiistay xataa idaa qada salaata markuu salaadii dhammeeyey qaala in allaha caza wajala alla yuxdiu min amrihi maa yashaa amarkiisa wuxuu kaga soo darisiinayaa wuxuu doono ixdaadku markaas dee sifa alloo soo darinaysa ma aha ee annaga ayuu noo cusub yahay waay ayb wainahu qad axdatha min amrihi arrinkiisa wuxuu dadka kusoo cusbooneysiiyey allaa yutakalama fi salaati inaan lagu hadlin salaada dhexdeeda qaala baabu maa yafcalu man qaama min itnatayni laba ragco qofkii ku istaago oo aan fariisanin waxa uu yani wuxuu samaynayo naasiyan isagoo hilmaansana walam yatashahad aan ataxiyaadsanin laba ragca waa in lagu atixiyaadsado qofkii hilmaamo oo istaago muxuu sameynaya wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can malikin can ibni shihaabin can ilacraj can cabdillahi bni buxayna qaala sallaa lanaa rasuulu llahi sal l slam nabigaa noo tukaday ragcatayni uma qaama waa kacay falam yajlis ma fariisanin faqaama annaasu macahu dadkii way la kaceen falamaa qadaa salaatahu markuu dhammeeyey wanadarnaa tasliimahu aan sugnay salaamo noqsigiisa kabara waa kibaartay fasajada sajdatayni laba sujuudood ayuu sujuuday huwa jaalisun isagoo fadhiya qabla tasliimi intuunan salaamo noqsanin uma sallama dabadeedna waa salaamo noqsanay waxaa laga qaadanayaa markaa atixiyaadka koowaad qofka hadduu ku kaco usoo laaban maayo qofka munfaridka iyo midka imaamka ah hadhowna marka sujuudu sahwi ayuu ku kabayaa atixiyaadka koowaad inuunan rukni ahayn waa laga qaadanayaa sujuudu sahwiga qabla salaam inuu yahayna waa laga qaadanayaa intaaba marka waa tusayaa xadiidkan ayb wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaana leytu can yaxya bni saciidi can cabdiraxmaan bni hurmus can cabdillahi bni buxaynata can rasuuli illahi sal l slam anahu qaama fi salaati salaada dhexdeeda ayuu kacay wacalayhi juluusun isagoo fadhi lagu leeyahay wacalayhi iyadoo korkiisa uu yahay juluusun fadhi inuu fadhiisto fasajada sajdatayni buu sujuuday wahuwa jaalisun isagoo fadhiya qabla tasliimi baabu maa yafcalu waxa uu sameynaya cadayntiisiibu u baab yahay man sallama qofkii salaamo noqsaday min alrakcatayni laba ragco qofkii ku salaamo noqsaday naasiyan isagoo hilmaansan wa takalama haddana hadlay salaaddii waa afar ragco ama saddex ragco waay ragcadii labaad atixiyaadkeedii buu ku salaamo noqsaday isagoo ilowsan waana hadlay laba shay waa marka tarjamada hadalka isagoo uu ilowsan yahay iyo salaamo noqsigaas oo aan booskiisa dhicin wabihi qaala akhbaranaa xumayd bnu mascadata qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa bnu cawn can moxamed bni siriina qaala qaala abu hurayrata radia allahu canhu sallaa bina nabiyu sal l slama nabigaana tujiyey ixdaa salaatay cashiyi galabkii marka yacni qoraxdu ay cirka bartankiisa ka gudubto labada salaad ee la tukada middood waa duhr ama casr qaala wuxuu yidhi qaala abu hurayrata abuu hurayra wuxuu yidhi walaakinii nasiitu waan hilmaamay laakiin miday ahayd qaala marka sallaa binaa markuu leeyahay abu hurayra waa joogaa soo maaha nabigaana tujiyey annaga waa xaadir marka meeshaas marka maskaxda ku haayan qaala abu hurayrata waxau yihi walaakinii nasiitu laakiin waan iloobay miday ahayd labadaa qaala fasallaa binaa ragcatayni laba ragcuuna tujiyey uma sallama waa salaamo noqsaday fandalaqa wuxuu tegay ilaa khashabatin tiir loox macruudatin ku gudban fi lmasjidi masjidka qibladiisa xaggiisa masjidka dhexdiisa u gudban buu tegey dadkii buu kusoo jeestay marka faqaala biyadihi calayha gacantiisiibuu si ayuu ku dhahay yani gacantiibuu markaa uu ku qabtay kaanahu qadbaanu sidii nebigu inuu caraysan yahay oo kale qorigiibuu marka saa cuskaday wa kharajat isaracaanu kuwii degdegayeyna way iska baxeen min abwaabi lmasjidi bay ka baxeen dadkii degdegayay faqaaluu waxay yidhaahdeen qusirat isalaatu salaadda waa lasoo gaabiyey meesha afar ahayd laba waa la gaabshay ila nebiga dee saaxibulwaxyi waaye wa fi lqowmi dadkana abuu bakrin baa ku dhex jiray wa cumaru radia allaahu canhuma fahaabaa way ka heybaysteen an yukalimaahu inay la hadlaan oo fi lqowmi qowmka rajulun nin baa ku jiray fii yadayhi tuulun labadiisa gacmood dherer ee uu ahaa qaala waxauu yidhi kaana yusamaa dalyadayni baa la dhihi jiray magaciisana khirbaaq ayuu ahaa fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah anasiita am qusirat ma hilowday ma hilmaantay mase waa lasoo gaabiyey asalaatu salaadii fa qaala wuxuu yidhi lam ansa ma hilmaamin walam tuqsar lamana soo gaabinin asalaatu salaadii lamana gaabinin mana hilmaamin yacnii say ila tahay u qadaran ilaa haddii hadda sidaas lagu wado riwaayo kale waxay leedahay salaaddii ma la gaabiyey yacnii lama gaa sidaana lama gaabinin mana hilmaamin xaqiiqduna marka nafsulwaaqicana waa maxay inuu hilmaamay waayo meeshaas marka haddaan la qadarin sida ay aniga ila tahay kamaa adunnu ayaa la qadara haddii aan la qadarin war qatara ka imaan karan oo warkaas khatartuna wuxuu noqonayaa been marka laga hadlayo maxaa lagu tacriifiyaa kadibka al-ikhbaaru bikhilaafi alwaaqici meeshaana marka alikhbaaru bikhilaafi alwaaqica ka muuqda dee nebigana been ma sheegayo waxaas waa ka waa ka cismow ka haystaa meesha marka waxaa ku jira waxay tahay muqtadi ayaa xadfan marka marka waajibna ay tahay marka in la shee la ogaado muqtadigaas xadfanna waxa uu yahay yacni kamaa adunnu sidaan aniga u malaynayo wa war toosan markaasna ayb waana sida xaafid alcalaa-i laftiisa uu sheegayo markuu ka bixinayo xadiidkan waxaa ku jiro ee caqaa'id masaa-il caqaa-id wax gelaya qaala wuxuu yidhi wa qaala wuxuuna yidhi nebiga akamaa qaala dulyadayn sida uu dulyadayn sheegaya miyah qaaluu nacan bay yidhaahdeen haa marka dulyadayn keligiis nebigu muxuu u rumaysan waayey ma isaga mau been ku tuhmayaana dulyadayn laftiisa maya ee hadda waxaa laysku haysta waa ficilkii nebiga waayo saasaad samaysay waaye iyo ma samaynin say ila tahay ee markaas waa loo baahanaa in la xoojiyo warkiisa ninkan soo ma fahmi waa wax isaga ficil nebiga ku soo noqonayo ee macnuhu maa khabarulwaaxidka in la diidaayo dadaa meelahaas ula hayaamo iyagana khabarulwaaxidka lama ogola nebigu waa kan dulyadayn waa diiday warkiisa ilaa markii dambe loo sheegay bay leeyihiin taasna waa masalo kaleo caqiido ku tacalluqdo halkan geli karta ay ficil marka isaga ku saabsan de hal iyo hal waaye isaga inuu qaldan yahay waa dhici kartaa soo maahana ziyaadad marka istihbaat ayaa la raadinaa qaaluu nacan bay yidhaahdeen hah dadkii afka may ka dhaheen ma ishaareen intaba waa la yidhaahda haddii la yidhaha afkay ka dhae waa ishaareen de iyaga salaadooda ma jebin maynan hadlin haddii la yidhaahdo qaaluu nacan bay afka ka dhaheenna waxaa la yidhaahdaa dee nebigiiba hadduu wax weydiiyey ee nebiga in loo jawaaba waajibay noqone sida salaaddu waajib u tahay iyadan kama jebaysay dhahayn yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum iyo qisadii abuu saciid ibn اlmucalla ayb labadaasba waa looga jawaabi karaa marka tan dadka fa jaa-a waa yimid fasallaa wuu tukaday aladii taraka kii uu ka tegay labadii uu ka tegay uma salama wasalama noqsada uma kabara waa kibaartay fasajada waa sujuuda midla sujuudihi ow adwala sujuudiisa ama ka dheer uma rafaca ra-sahu wakabara madaxiisu kor u qaaday waa kibaartay uma kabara uma sajada midii labaad buu sujuuday midla sujuudihi ow adwala uma rafaca ra-sahu fakabara وبه qال أخبرنا محمد بن سلمة qال xdثنا بن الqاسم عن مالك qال xdثني أيوب عن محمد بن سيrين kii hore mxuu ahaa xdيث بن عwn عن بن سيrين kana waa أyوب عن بن سيrين بن سيrين toban ayaa ka warisay xadiidkan sida calaa-i jamcinay عن أbي هريرةa أنa رsuul الlahi صلى اه عل سلم انصرفa min اثنتين laba ragca ayuu salaadii uga gadoomay faqاala lahu dulyadayn aqusirat الsalaatu am nasiita ya rasuul الlah faqala rasuul اlah sal slm sadqa dulyadayn faqala الnaasu nacam faqaama rasuulu الlahi sal slm fasala اtnatayni uma slma uma kabara fasajada midla sujuudihi ow adwala uma rafaca ra'sahu uma sajada midla sujuudihi ow adwala uma rafaca kii horoo kala wabihi qaala akhbaranaa qutaybaة can maliki can dawuuda bn اlxusayn can abi sufyaana mawla bni abi axmed ninkaan isagana markaa qiila ismuhu wahb waqiila qusmaanna waa la yidhi hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita annahu qaala samictu abaa hurayra halkaana mutaabaco kalow keenay oo ibnu siriin ou haysto hadda ibnu siriin iyo abu sufyaankaanaa siman annahu qaala samictu abaa hurayrata yaquulu salaa lanaa rasuulu اlahi sal l slm salaata اlcasri hadda marka casirkiibuuba shee salaadii ka sheegay fasallama fii rakcatayni faqaama dulyadayn baa kacay faqaala aqusirat salaa aqasurat الsalaatu soo gaabatay salaada yaa rasuul allah amna siita faqaala rasuulu lahi sal l slam kullu dalika lam yaqac ma dhicinba labadaasba yani say ila tahay faqaala qad kaana bacdu dalika yaa rasuul allah waa dhacay buu yihi labadaa arrin midood unbaa dhacday faaqbala rasuulu llahi sal l slam cala annaasi faqaala sadaqa dulyadayn faqaaluu nacam faatama rasuulu llahi sal l slam maa baqiya min asalaati buu dhammaystiray uma sajada sajdatayni wahuwa jaalisun bacda tasliimi marka riwaayada ibnu siriin iyo riwaayada abi sufyaan maxaa ku jiro laba sujuud inuu sameeyey sujuudu sahwi inuu la yimid kow maxaa kalaa ku jiro ninka nebiga hadalka ku yidhi dulyadayn inuu ahaa labadaaba meel ku qaba iyadaa wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil sulaymaan bnu cubaydillaahi qaala xadaanaa bahzu bnu asadin wahuwa alcamiyu qaala xadaanaa shucbatu can sacd bni ibraahim anahu samica abaa salamata yuxadisu can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama sallaa salaata duhri buu tukaday ragcatayni uma sallama midaan marka duhur buu sheegay riwaayadaana waa riwaayat abi salama waa nin saddexaad uma slma faqaaluu aqasurat الsalaatu faqaama fasallaa rakcatayni buu tukaday uma sallama uma sajada sajdatayni marka abu salama iyo ibnu siriin iyo abu sufyaan intaba sujuudda waa isku waafaqeen ninkuna inuu dulyadayn ahaana waa labadii riwaaya hore waa sheegtay middaan wuu soo gahay ayb wbihi qaala akhbaranaa ciisa bnu xamaadi qaala akhbarana leytu can yaziida bni abi xabiib can cimraana bni xusayn can cimraana bni abi anas can abi salamata can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slama salaa yowma fasalama fii rakcatayni uma insarafa waa gadoomay faadrakahu du shimaalayni faadrakahu waxaa haleelay du shimaalayni du shimaaleyn marka iyadan naanays kale inay tahay waa iska suuragal qiso kale inay tahayna waa dhici kartaa oo tii dulyadayn inaynan ahayn ayb inay marka qiso kale tahay baana badan faqaala yaa rasuula allah anuqisat الsalaatu am nasiita faqaala lam tunqas الsalaatu walam ansa qaala balaa waladii bacadaka bilxaqi baan ku dhaartay qaala rasuulu lah sal l slam sadaqa dulyadayn qaaluu nacam bay dhaheen fasallaa binnaasi rakcatayni wabihi qaala akhbaranaa haaruunu bnu muusa alfarwiy qaala xadaanii abu damrata can yuunusa can ibni shihaab hadda xadiidkii waxaan soo galnay ibnu shihaab azuhri qaala akhbaranii abu salamata can abi hurayrata qaala nasya rasuulu llahi sal l slama waa hilmaamay fasallama fii sajdatayni buu ku salaamo noqsaday faqaala lahu du shimaalayni ibnu shihaab laba meeloodoo isaga ku khilaafay ragga kale oo dhan labada meel meel waxa ay tahay ninka qisada wuxuu ka dhigay du shimaaleyn ayb ayuu isaga ka dhigayaa marka laga reeba riwaayadii hadda aan soo marnay ayb middaas marka meesha dulyadayn a du shimaaleyn buu sheegay min xadiidi abi hurayrana waa ka dhigay meesha labaadna waxay tahay wuxuu anfiyey riwaayaadkiisa qaarkood sujuudu sahwiga oo wuxuu yidhi waa noo imaan doontaa walam yasjud lisahwi sahwiga maba u sujuudinba nebiga markii uu nebigu ogaaday yaqiinsaday labadii ragcou tukaday waana iska salaamo noqsaday waxba ma sujuudin marka nafyu salaam iyo ninkan oo dushimaal uu ku sheegay dushimaaleyn labadaasu isaga marka moxamed ibnu siriin iyo riwaayaadkii aan soo dhaafnay uu ku khilaafay culimadana marka laba maslag bay maraan maslag waxaa weeyaan in la taqliidiyo isaga oo riwaayatu zuhri qalad inay tahay waayo abu hurayra waxaa cad inuu xaadir ahayuu joogay dushimaaleynna wuxuu dhintay bederuu ku dhintay min aladiina istushhiduu fii badrin buu ahaa abu hurayrana goormuu imaaday isaga khaybaruu imaaday maba joogi karaba dushimaaleynoo nool abu hurayrana inuu masaajidka joogo suuragal maba ahan soo ma garani waa waxyaabaha aadka loogu cuskaday ayay ka mid tahay meesha kalena haddana xadiidkiisa idiraab iyo khilaaf fara badan baa ku jiro meeshaas masalada yani maslaga labaadna waxa ay meesha labaada uu anfiyay dabcan waa sujuudda maslaga labaad culimada ay qaadaan waxay tahay in la qisada laba laga kala dhigo maslagan ibnu xibbaan ayaa maray oo waxay leeyihiin qisada dushimaaleyn oo zuhri ka warramayna mar kale qisadan kalena mar kaley dhacday oo abu hureyra oo xaadirka ah calaa kullin marka culimo badan inay mid tahay ay xoojiyaan midaasna markaa riwaayadan zuhri baa marka ay qaladka ku xukumaan iyo wixii markaa riwaayaadka la midka ah waana u tegi doonaa khilaafkaba qaala rasuulu llahi sal l slam sadaqa dulyad markaa wuxuu yihi faqaala lahu du shimaaleyn aqusirat isalaatu am nasiita yaa rasuul allah qaala rasuulu llahi sal l slam asadaqa dulyadayn qaaluu nacam faqaama rasuulu llahi sal l slama faatama asalaata wax sujuuda ma sheegin soo ma aragtid wabihi qaala akhbarana mxamed bnu raafic qaala xadaana cabdurazaaq qaala akhbarana macmaru can الzuhriy can abi salamata bn cabdالرaحman وabi bkr bn sulayman bn abi xatmata can abi hurayrata qaala salaa rasuulu lahi sal slm duhra wlcsra faslma fii rakcatayn waاnsarafa faqaala lahu du shimaalayni bnu camrin anuqisat الsalaatu am nasiita qaala nabiyu sal slm ma yaqulu dulyadayn qaluu sadqa ya nabiy اllahi faantum faatama bihim aلrakcatayn latayn naqasa waa dhamaystira wbihi qaala akhbarana abu dawuud qaala xadaana yacquub qaala xadaanaa abi can saalixin can ibni shihaab ana abaa bakr bna sulaymaana bni abi xatmata ahbarahu anahu balagahu ana rasuula اllahi sal l slm salaa rakcatayni faqaala lahu du shimaalayni naxwhu uma dakara naxwhu qaala bnu shihaab ahbaranii hada lhabra saciid bn اlmusayab can abi hurayra qaala waahbaraniihi abu salamta bn cabdiraxmaan abu bakr bn cabdiraxmaan bn xaris cubayd llahi bn cubaydillaahi marka isaga zuhri weliba wuxuu qabay haddii qofka qaladkiisa ama sahwigiisa uu ogaado oo hubsado wax sujuuda ma sameynayo ee marka aadan waxba hubin baa sujuudda la sameynayo riwaayaadka uu ku nafyinayo sujuuddana way imaan doonaano baabu dikri اlikhtilaafi calaa abi hurayrata fi sajdatayn ayuuba u guntay alimaamu الnasaa-i hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm lى nabiyina mxamedi